faysal aada u mahadsan tahay maalmahan waxaa magaalada baydhabo ka socday loogu magac daray socdaalka iyo nabadda oo ay ka kaashanayaan maamulka gobolka iyo degmada iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya qeybihiisa kala duwan ay ka qaybgalayeen bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo hooyooyinka ka imaaday sagaalka xaafood ama tobanka xaafood magaalada baydhabo odayaasha iyo waxgaradka dhamaan shacabka ku nool magaalada baydhabo kaasi oo lagu soo bandhigayay nabadda ka jirta gobolada koonfur galbeed soomaaliya maadaama loogu magacdaray socdaalka iyo nabadda waxaa lasoo bandhigayay si ay dhaqanka iyo cayaaro kala duwan oo ay soo muujinayeen xaafadahaas kala duwan ee magaalada baydhabo ay ka kooban tahay iskuuladaa taas ugu marneen oo halkaasi kusoo bandhigayay maalmahan riwaayooyinka diisan oo ka turjumaya socdaalka nabadda oo ay soo qaban qaadeen maamulka degmada iyo gobolka weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta goobta ka hadlay waxaa kamid ahaa kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan faqi wasiirka warfaafinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka fadhigista xasan ele ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan nabadda ka jirta gobolada koonfur galbeed soomaaliya kusimaha madaxweynaha oo ah wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan faqi oo ugu dambeeyay khudbadii ugusoo usoo jiiday shacabka kasoo qayb galay socdaalka iyo nabadda kulanka looga magacdaray inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ciidamada kalgadiisan ee koonfur galbeed soomaaliya kana qayb qaataan sugidda ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale kusimaha madaxweynaha wuxuu kusoo riday ereyada ama xildhibaanada kusoo qulqulaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya u dhashay inay joojiyaan waxyaabaha ay magaalada ka wadaan sida baaburaha iyo ciidamada kalgadiisan ay adeegsadaan magaaladana socdaal ay kusoo maraan taasi oo aqabad ku noqon karta ammaanka magaalada baydhabo oo baaburi iyo magaalada intooda badan jiiskooda isku xir ku imaan kara